xaalado caafimaad daro ah ayaa laga soo sheegayaa dadka ku nool tuulooyinka hoostega degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe cudurka shuban biyoodka iyo jadeecada ayaa ka mid ah xanuunada tuulooyinka sida weyn ugu baahayo si loo caawiyo dadka tuulooyinka ee jaaliyad soomaaliyeed waxa ay tuulada shaam iyo deegaano hoos yimaada ugu deeqday deeq daba ah sida uu sharaxayo doctor colaad cusmaan xasan oo ka mid ah dhakhaatiirta deegaanka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waa maalin arbaca ah maasha allah waxaan joognaa tuuladii shaan waxaa ka jirta baahi weyn oo daawe ah waxaa joogo waayeelo waxaa joogo wiilaabooshin waxaa joogo ilmo agooman ah meel ay daawo u doontaanna meel u dhow ilaa iyo johor waaye gaadiid ma haystaan maxaan kuu sheega dhaqaale ay xataa qoftii xanuunsato ay ku geeyaan goob caafimaad ma haystaan qolkaan yaraa meeshaan lagu dhisay ay jeebkooda ka dhiseen ha dhisaanee waxay u baahan yihiin dadka muxsiniinta eh meel walba ay joogaan dadkan inay yacnii usoo yeeshtaan ilgaar ah khaasatan waxaana soo garab istaagay maanta walaalayaal muxsiniin ah oo ku jiro gruubka samata bixinta jaaliyadda samata bixinta jaaliyadda samata bixinta muxsiniin ku jirto ayaana soo garab istaagtay waxaan rabnaa in lagu soo daysado dadka kaloo muxsiniinta eh oo ilaahay wax u dhiibay inay soo garab istaagaan dadkaan hubigaa soo buucsamay kaneecaa baxday aad timid sisinyeeri ma haystaan ilmo waxaa jooga o t b oo nafaqadare hayso waxaa jooga ilmo jadeeca ay hayso miseles ay hayso dhaqaalana ma haystaan oo sanyeeri ku gataan oo ilmahaas biscuit ay ku siistaan oo daawo ay ku gataan marka waxaan rabnaa walaalaha muxsiniinta eh meel walbay joogaan maamooyinkan ee intaan in la mid ah magaalada kusii jirto inay soo garab istaagaan hadduu ilaahay yidhaahdo aniga waaye gabar la yidhaha farxiin maxamed oo tuulada shaan quroon tuuladan maagaagaala hadlaayo waa tuulada shaan la leeyahay imishe ityaraa noogula dhisay oon daawo inaa markaas noogula siiyo oon damacayna ahay daawona uma haysano inoolu siiyaan rabna oo daawo noola raadiyo muslimiinta meehii joogta meel alaalo dunyada waaweyn tahay inay daawo degdeg eh caafimaada iska rajaynayna ilaah inoona siiyo xanuunaana kacay jadeeco wax walbo gaduudiyo wax la dhahaayo jamna naga mari aan iska inayso daawona ma haysano daawo la-aanaana hayso waxaan u baahanahay inaa garab noola siiyo oo noola caabiyo muslimiinta meehii joogta caabiyaan ka sugeynaa
tuulooyinka dhaca bariga iyo galbeedka degmada mahadaay ma helaan xarumo caafimaad sare oo lagula tacaalo xaaladaha caafimaad ee soo wajaha dadka deegaanka waxaana inta badan bukaanada deegaanadaasi loo soo gudbiyaa magaalada jowhar